deeqdan daawada oo ka kooban afartan ayaa qayb ka ah gurmad xooggan oo ka soconaya deegaanada puntland maalmihii ugu dambeeyey waxaana puntland ay sidoo kale dirtay dhakhaatiir caafimaad si ay gacan u siiyaan howlwadeennada caafimaadka isbitaalada muqdisho oo la tacaalaya dadkii ku waxyeeloobay qaraxii sabtida ee agagaarka zoobe afhayeenka madaxtooyada cabdulaahi maxamed jaamac quraan jacal oo saxaafadda kula hadlaya garoonka ayaa sheegay in deeqdan ay tahay tii koowaad islamarkaana ay wadaan ka maamul ahaan gurmad xooggan bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan halkan ku amba bixinaynaa gurmadka koowaad ay u dirto walaalaheenna lagu dhibaateeyey magaalada muqdisho taasoo ah wax tiiraanyo ah ummadda soomaliya ka wada danqatay gurmadkan oo gurmadka koowaad ah waxaa ambabaxaya oo dowladda puntland maanta ay dirtay afartan oo dawo ah waxaana qaadaya wafti ballaaran dhinaca kale dadaalka dowladda waxaa garab socda gurmad ay wadaan qaybaha bulshada si gacan loo siiyo dadka ku waxyeeloobay mashaqadaas iyadoo la arkayo dhalinyaro badan oo wareegaya wadooyinka islamarkaana ugu yeeraya dadka inay gurmadka ka qayb qaataan waxna bixiyaan bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa umulkhayr cawad lacagta ilaa hadda waxaan haynaa lacagaadu badan inkastoo aan weli gaarin qorshihii anu aan lahayn waxaan bilownay shalay meelahan marayno waxa weeye waa shaaracyada magaalada aan ka ururinayno waxa weeye kuwa cuntada cunaya waxaan ku khasbaynay oo ka baryaynay koobka shaaha lacagtay ku bixinayaan inay annaga noo diraan saan ugu caawino walaalahayaga dhibaatadu haysato aan garab noo siino walaalahayaga waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhammaanteen way nagu dhacday geeradu dhammaanteen way nagu dhacday dhibaatadu dhammaanteen way nagu dhacday masiibadu waxaan nahay waxaan idin nahay reer muqdishow hiil waxaan idin nahay garab waxaan nahay walaalihiin waxaan nahay kuwa aad ku xisaabtamaysaan sidoo kale annaguna kuwa aad nagu xisaabtamaysaan inkastoo gurmadka uu ka socdo dhinacyo badan haddana qorshuhu waa in la gaarsiiyo dadka ay dhibaatadu soo gaartay waxaan leenahay soomaaliya soo kaca soomaaliya kaca oo caawiya walaalihiin waxaan leenahay daawanayow waa dalka dadkaagii damiir hayso oo dhibaataysan waxaan leenahay soo kaca ha la caawiyo soomaaliya o dhan ha istaagto waxaan nahay dad aad u tiro badan waxaanu nahay dadka keliya iscaawiya dadka keliya isu naxariisa dadka keliya wax wanaagsan isfara waxaan leenahay lacagtaan hayno kaashka waxaynana labaatan milyan laba boqol labaatan iyo toddobo waa lacag shina soomaaliya lacagta doolarka hayno waa lix kun waxa weeye meelo badan baan maraynaa ballanqaad badan baan haysanaa waxaan leenahay toban kun baan rabnaa inaan aan dhallinyar ahaan u buuxinno kadibna aan ku wareejinno dadkii masiibada ku dhacday nuux muuse birjeeb v o a garowe